bsmi illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu ashcث asijistaaniyu raximah اllahu tacaala fii kitaabi اlfitani min sunanihi qaala xadaثna mxamed bnu cawfin الطaa'iyu qال xadaثna mxamed bn ismaaciil qala xadaثanii abi qaala bnu cawf waqara'tu fii asli ismaaciil aabbihii ninka mxamed ibn ismaaciilka aabbihii asalkiisii baan akhriyey qaala xadaثanii damdamu can shurayxin can abi maliki yacni اlأshcariya qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah عalayh walih waslama rasuulku waxa uu yidhi ina allaha alla ajaarakum wuxuu idinka magangeliyey min alaai khilaalin saddex arrimood anlaa yadcuu calaykum inuu idin habaaro nebiyukum nebigiinna fatahlikuu jamiican dhammaantiin a halaagsantaan ayb sidii qowmu nuux iyo ku dhacday wa anlaa yadhara ahlu lbaatili dadka baatilka ahalka u ahna inaysan sara marin calaa ahli اlxaqi aynan ka sara marin saramarid marka daa'im ah joogto ah ama saramarid islaamkao dhan ou tirtirmo macnaha saas waa wa ilaa awqaadda qaarkeed waa dhici kartaa in ahlu baatilku sawlo iyo jowlo inay leeyihiin oo markaa muslimiintu ama ay ka xoog badan yihiin ama si kale nacan laakiin waxaa ibnuulqayim wuxuu yidhaahdaa zaadulmucaadka markuu ka sheekaynayo uxud xikamkii ku jiray muslimiintii in nabarro adag ay ku dhacaan xikamkii ku jiray markuu ka sheekaynayo wuxuu leeyahay xikmad baa ku jirto mararka qaar muslimiinta in si markaas loo tuso oo in laga adkaan karo in la tuso sababtuna waxay tahay haddii aan sidaa la yeeleen qof walbaa geli lahaa islaamka mana la kala soocdeen qofku yacnii ikhtibaarkii iyo kala soociddii wixii xumaa iyo wixii kala la weyn lahaa xikam fara badan baa ku jira dad baa ilaahay dartiis intay u dhintaan ama gaaladaas ugu dhibaatoobaan ilaahay derajo sare uu ku gaarsiinayaa wahaakadaa xigmooyin fara badan buu sheegay laakiin qofkii u maleeyo in ilaahay subxaanahu watacaala uu ahlu baatilka u gargaarayo gargaar dawaam leh oo aan weligiis go'aynin sarrayn oo daa'im oo joogtaa bilxujati waalbayaani waasayf ma kaas qofkii sidaa maleeyo wuxuu yidhi ilaahaybu danna male mala xun buu ilaahay ka malaystay yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliyati bay soo gelay buu dhahay ayb macnaha marka xadiidkanna sidaas waayo wa anlaa yadhara ahlu lbaatili taa laftirkeeda waxay ku imaanaysaa mu'miniintii awsaaftii loogu gargaari lahaay oo ay ka tagaan ee maahan yacnii ilaahay cadaalad darro ma sameeyo ayb oo muslimiinta awsaaf iyo tilmaamo ayaa nasrigooda lagu xihay haddii la waayo marka waa la weynayaa mu'miniin saabiriin muttaqiin awsaaf sidaasoo kalea la keeno ee lama dhihin hebel iyo hebel iyo hebel wax ku xihanna wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin wax meesheeda yaallo waayo marna ilaahay uusan ka baxaynin laakiin mu'min ma leeyahay mu'miniin mase lama ahan waayo sha'nigu markayb markaa wuxuu yidhi waanlaa yadhara ahlulbaaili ahlu baailkana inaysan ka sara marin calaa ahli اlxaqi waan laa tajtamicuu iyo inaynan ku kulmin haddaa muslimiintihiin calaa dalaalatin baadi kulligiin inaad baadi ku kulantaan shay baatila muslimkoo dhan inuu isku raaco taa ilaahay waa idinka magangeliyey oo dadka muslimiinta marka haddii xataa xumaanta badato dad unbaa jira oo wanaagga yaqaano oo dadka u sheegaya ayb sida aan soo marnay laa tasaalu طaaئfaة min umatii ظaahiriina calى اlxaqi laa yadurhm man khaalafahum imaam الbukhaari fii kitaabi اlictisaam waxa uu yidhi hum ahlu اlcilmi dadkaas waa ahlu cilmiga imaam axmedna waxa uu yidhi oo ka ansaxday in lam yakunuu min ahli اlxadiiثi falaa adri man hum dadkaasi haddaynan ahayn dadka xadiidka nebiga ku dhaqmo oo ku dadaalo oo faafiyo haddaynan ahayn ma ogi cidda ay yihiin wahaakada yaزiid bnu haaruun abu khaalid alwaasiطi shaykhu axmed isna sidoo kale uu yidhi cali bnu lmadinina sidoo kale ahlulcilmi waalfiqhi ayay dhaheen imaamu nawowina wuxuu yidhi daa'ifada mansuurada dadkay ku dhex jirtaa oo dad dadka zuhaadda waa laga helaa waxbaa uga jiro culummaday ku jiraan dadka jihaadayay ku jiraan ninba dadka sadaqada badanay ku jiraan dhammaan uun waxaa wada waxa ka wada dhexeeyana waxaa weyaan caqiidadaas ahlu sunnada oo ahlulxadiidka marka nin allaala ninkii ictiqaadkaas iyo manhajkaas ahlulxadiidka ku toosan ama jaanibkiisa jihaadka ha bato ama jaanibkiisa sadaqada ha ku fiicnaado asaga ama jaanib kale marka ummadda haka haka yacnii haw daboolo intaba waa iskula wada jiraan hal koox oo gaar u ah markaa ma jirta alimaamu الnawowi sharxu saxiix muslim saasuu ku yidhi xadiidku marka qaybta dambe wuxuu tilmaamayaa ummaddan ijmaaceedu inuu xujo yahay baadi iyo baatil iyo gefna aynan ku kulmaynin sanadka xadiidka dacfi baa ku jiro moxamed ibnu ismaaciil ibni cayaash ayaa ku jiro musanifku wuxuu yidhi su-aalaatu abi cubayd alaajuri lilimaam abi daawuud waa la weydiiyey abu daawuud moxamed ibnu ismaaciil markaasuu yidhi laysa lam yakun bidaaka lam yakun bidaaka yacnii nin sidaas fiqa u ah ma aha yanii waxbaa ku jira nooc jarxi camal ah ayb macnaha xadiidkase waxaan ku soo marnay qaybihii hore xadiidkii horeaan ku soo aragnay قال xدثنا محمد بن سليمان الأنباaري قال xدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراaش عن البراء بن ناaجية عن عبدالله بن مسعوuد عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل iبن مسعوuد waxa uu yidhi tduuru rxلام tduuru waxaa wareegaya raxal islaamiya islaamka shiidkiisa الraxa waxaa weeyaan waa shiidka dhagaxa dhagaxa wax lagu shiito digirta ama masagada iyo lagu shiido waxaan makiinadahani intaynan jiri jirin inta la qooyo la jilciyo ayaa dhagax sidaan marka dhinacyada ka soo dheer xoogaa dhexdana god oo kale ka ah ayaa inta lagu shubaa kal la qaata ayaa marka lagu shiidi jirenshiidku marka kaataduuru raxal islaamiya islaamka shiidkiisii baa wareegayo soconayo khaaabi wuxuu yidhi waxaa laga wadaa isdil iyo fitno ayaa ku imaanaysa markaasay dadkii muslimiinta isshiidayaano isdilayaan aaaiin sodon iyo an markuu sanadku yahay sodon iyo an markaa sanadkii cuثmaan la dilay radia allaahu canhu sanadii soddon iyo hanaadaa la dilay dulxija sideed iyo tobankeedii aakhiru sanata hamsin waalaaiin ayaa la dilay ow sitin waalaaiin ama soddon iyo lixdii soddon iyo lixdiina waxaa dhacday waqcat uljamal baa dhacday oo saxaabadii qaarkood baa marka isdagaalay aw sabcin waalaaiin ama soddon iyo toddoba fain yahlikuu hadday ku halaagsamaan dagaalkaas marka iyo shartaas yacnii musiibadaasi fa sabiilu man halak fa sabiiluhum jidkoodu sabiilu man halaka dadkii horeo halaagsamay jidkoodao kale ahaanayaan ay noqonayaan wa in yaqum lahum hadduu u qumo diinuhum diinkooda hadday intay isdaba qabtaan diintoodu ay u soo istaagto yaqum lahum sabciina caaman toddobaatan sano ayay u taagnaanaysaa markaa toddobaatankii baa marka la weydiinayayo qaale waxau yidhi qultu waxaan yidhi amimaa baqiya am mimaa madaa ma wixii inta hartay miyaa laga xisaabaa mase wixii tegey baa laga soo xisaabaa soddon iyo shantii ma lagu darayaa hore oo toddobaatanka ma lagu soo xisaabayaa mase toddobaatan markaas laga bilaabayo waay baa la su-aalay qaala mimaa madaa intii tagtay laga soo bilaabo way halkaasaa marka laga bilaabayaa buu yidhi xadiidkan marka xadiid saxiixa waa in kastoo isnaadkiisu albaraa'u bnu naajiya uu ku jiro bukhaarina wax uu ka sheegay haddana mutaabacaad buu leeyahay nacam oo waa la mutaabaceeyey ninka abu daawuud idayaalisi iyo nucaym ibnu xamaad fi lfitan iyo imaam axmed fi lmusnad iyo ayaa lagu wariyey ayb w marka toddobaatankaas ka dambeeya fitan kale uu iska sii bilaabmaayo waay marka macnuhu ayb qaala abu daawuud man qaala qofkii yidhi khiraash faqad akhda'a waa gefay yanii sanadka waxaa noogu jiray ribciy bni xiraash xiraash marka waa bilxaa ee maahan bilkhaa khiraash qofkii yidhi waa gefay ayb qaala xadaanaa axmed ibnu saalix qaala markaa fitanku inay bilaabmayaan oo nebigu calam min aclaami nubuwa waay soddon iyo shanaa fidnada ku bilaabatay marka intii soddon iyo shanta laga gaaraayo taariikhda caadi baa iska ahayd dhib ma jirin soddon iyo shan markuu sanadku ahbaa fidnadii waxaa bilaabatay nimankii cumaan dilay ay bilaabeen asalkeedii horena waxaa lahaa cabdullaahi bnu saba alyahuudi min yahuudi sancaa halkaasuu ka yimid inuu diinta fasaadiyo u yimid si cilmi ah ama waxyaabaha waa ku fasaadin waayey inuu markaa dagaal abuuruu bilaabay waa baxay shaamuu tegey dadkiibuu cumaan ku diray dadka reer shaam waa diideen marka dad deganay ahaayeen mad waa diideen inay iskaga daa'iman marka fidnada waxaa ku dhaco dadka fudfudud oo owqaa'iyiinta iska ah nacan waa ka soo tegey masar buu yimid marka u saldhigtay masar markuu yimid buu marka bilaabay inuu dadka cusmaan qaladaadkiisa iyo sheegsheego waxaanu sameeyaa dadkiisa u eexdaa intaas hebel meeshaas wuxuu u dhiibay hebel meeshaas hebel buu u dhiibay meeshaas hebel waa meeshay ka soo bilaabata waa dhibka iyo fidnada markaa dad iska deggan oo iska xaalkoodu deggan yahay ayaa waxaa lagu bilaabayaa marka waxaa laleeyahy ninkan madaxda waxaasuu sameeyaa kan buu yeelaa dadkiisa waxsiiya erag meel heblaayo hebelu u dhiibay meeshaas hebel baa u haaya meeshaas hebel baa u hayo laakiin waxaa ka imaanaya hadhow ka dhib badan haddii lagu boodo ayb marka wuxuu leeyahay sidaasaa marka dhacday ayb xadiidkan ma idiin dhigaya marka taasaa marka wuxuu leeyahay yaa cumaan shiddadiisu saasa marka ninkaa uu ku bilaabay cabdullaahi bnu saba reer masar marka dadaa yeelay warkiisa atbaacuu ka samaystay ciraaq buu haddana aaday sidii oo kale uu sameeyey atbaacuu ka helay dadkii marka masar ka yimid iyo kuwii ciraaq ka yimid ayaa madiine ku soo duulay marka ayagoo dhahaya islaamkan waxuu taraynaa wax cusmaan ka fiican manhajkiisii iyo dariiqii iyo wuxuu ku socday ayaan keenaynaa cadaalad maqan oo cumaan uunan keenin ayaan naga la imaanayna markaasay madiine soo galeen waxayna ka faa'iidaysteen xilli muslimiintu ay kala maqan yihiin dadkiioo xaj aaday ayay ka faa'iidaysteen marka muslimiintii saxaabadii waxay dadkii ra'yiga badnaa xajkii bay ku maqnaayeen markaas markaasay madiine gaar ka qabteen cumaan bay ku dileen marka halkaas marka fidnadii meeshaas ka bilaabay fidnada marka waxaa bilaabay nin uun isagu isle waxbaad hagaajinayna laakiin nin walba u hagaaji isdhahaya maahan inuu saxsan yahay raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqan wax qofku khayr uu malaynayo dadka dhib un u ahaa jiro marka qofki in uu ka fiirsado xafsa binti cumar oo umulmu'miniin iyadoo soo laabato xajkii ka soo noqotay ayay maqashay cumaan waa la dilay markaas waxay tihi innahaa lalqarya magaaladan waxay tihi marka waa qaryadii ilaahayba sheegay madiine bisu ayay tihi dhiiggii cumaan marma lagu daadiye laabudda waxay arkaysaa uun dhibkii ay arki jireen magaalooyinkii ilaahay sheegay wadaraba allaahu maalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaanin fakafarat biancumi illaahi faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun maxaa yeelay nin mar waa muslim cumaan mar waa alkhaliifatu raashid jannaa loogu bishaareeyey waxaasoo dhan lama fiirinin dhiiggiisa dhulka lagu quboo lagu daadiyey maxaa madiina marka ka xasilee waqcatulxarra dhowr iyo tobaneeyo sano ka bacdi madiina waxaa ku timid marka ama labaatameeyo soddomeeyo sano kadib dhagaxdii madiina sheelamadowda ahayd dhiig inuu buuxsamo oo dadkii marka dhiiggoodii in la bannaysto reer madiina shidadaa iyo dhibaatadaasaa ka dhacday marka soddon iyo shantii markay ahayday dhacdadaas dhacday marka xadiidku marka soo tilmaamay calam min aclaami nubuwa ku jira qaala xadaanaa axmed ibnu saalix qaala xadaanaa cambasatu qaala xadaanii yuunus can ibni shihaabin qaala xadaanii xumayd bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama yataqaarabu zamaan wakhtigu waa isku dhadhowaanayaa maa macnaa yataqaarabu zamaan laba macnaa lagu fasiray macna wuxuu leeyahay wakhtigii ayaa barakada intay ka yaraato ayuu wax soo yar noqonay ibnu xajar marka wuxuu yidhi sanadkii wuxuu noqonayaa bil oo kale bishii waxay noqonaysaa usbuuc oo kale usbuuci maalin wakhtigii baa dadka iyagoon ka faa'iidaysanin buu cararayaa oo barakadiiaa laga qaadaya sida waktigeenoo kale ayuu yidhi marka ibnu xajar isaga wakhtigiisiina haddaad fiiriso cumrigiisii waxa kutub uu ku qoray iyo manaasibtii ou haayey nin wakhti ka dhumay maaha haddaa fiiriso laakiin isaguna wuxuu tiigsanaa taariikhdii ka horreysay iyo dadkii ka horreeyey marka loo fiiriyo wakhtigeenna haddaad fiirisa jimcada iyo jimcada kale say isu imaanayaanba degdega iyadoon laga iyadoon ka faa'iidaysan hal kitaab wax ku yaalla akhri baad is leedahay wakhtigiisii inuu kugu soo galaa laga yaaba adoon waxba samaynin macno labaad waxay tahay yataqaarabu zamaan waxaa isku dhowaanaya wakhtiga maahane ahlka dadka jooga wa ay yataqaarabu ahlu daalika zamaan zamankaa dadka joogaa isku dhadhowaanaya cilmigooda isku dhadhowaanaya macnaheedu waxay tahay culimmadii dahaabu alculamaa'i waalfuqahaa culimmadii fuqahadii baa ayaa tegayso dadku waxay noqonayaan dad sisimanoo isku dhowdhow marka hadday isku dhow yihiin marka maxaa dhacaayo waxba iskama maqlayaan marka nin walbaa ra'yigiisaa cajab gelinayo ayb labada marka waa haynaa marka iyadana ayb dadka ahlucilmiga tartiib tartiib waa dareemayn dadkii mucaasiriintan soo gaarnay oo ahlucilmiga ahay ee ummaddu ay ku kulansanayd mujmac ay ku ahayd markay dhinteen dadkii waa isku dhadhowaadeen wax laga heybaystaa iska yaraadayba marka nin walbaa marka ninka kaleu farta ku taagaya yataqaarabu الzamaanu labadaas macnay leedahay wayanqusu اlcilmu cilmigiina waa nuqsaamayaa watadharu اlfitanu fitankiina way daahirayaan xadiidkan marka wuxuu noo tilmaamaa fitanka asbaabta keento qilaة اlcilmiga qurdubina tadkirada wuu ku sheegaa saas ibnu xajarna faxulbaari wuu ku sheegaa xadiidkaana laga qaatayo cilmigoo yaraaday waa sabab fitna fitanka keenaya asbaabta fitanka cilmiga oo naaqusay ama yaraado ayaa ka mida wayulqa ashuxu wayulqaa waxaa lasoo ridayaa oo dhulka la keenayaa ashuxu qofka yacnii bukhliga daran shuxiga marka waxaa weeyaan qof wax walba inu isaga isla raboodo qof kalena uunan u oggolayn waxaan waxaan anaa isla rabo cid kalena uma ogoli haddii uu arko qof kaloo siinaayo qofkaas wuxuu haysto oo kale waa la dagaalamaya maxaa u siinaysaa buu leeyahay isagiina ma siinayo kayrkii inuu siiyana ma aqbalayo wax walbana isaguu jecel yahay inuu yeesho bis madaxtinimo hadday tahay hadday maal tahay hadday cilmi tahay wax allaale wuxuu la noqonayo annaga keliya aniga keliya taas marka shuxigu kaas shuxi baa marka dhulka la keenayaayo lagu ridayaa waa kii ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum اlmuflixuun wayulqa shuxu waxaa marka hadda soomaalidu isku haystaan shuxigaasaa qaalibka ah xataa yacni ma la dhihi kara qabyaalad waayo iyo ma la dhihi kara waxa haysto dhan waxay tahay nin walba isaga keligiisa wax isku rabo qofkan kale ma rabo kan inuu fursad siiyo ma rabo midkan madaxtinimo hadday tahay hadday tahay wax kaloo maaliya wax lamida ay tahay kan kale inuu helo ma rabo in lagu soo baxo ma rabo xataa hadday cilmi tahay iyo xirfaddii ninka xirfadda leh hadduu maqlo maanta nin kaloo xirfad lahaa dad dalkii ku soo biiray waa cuqdo iyo dhib iyo xusul duub waxaa laga yaabaa inuu dad u diraba u dil yahay ninkan khaariji meeqaasaas lagu dilay meeshaan oo lagu dilay uun keliya ninkan iyagu igu soo bixin aniga shaqadeeda haddii kale nuqsaanaa gelayso yacnii waxay xoolo waxa jira aniga aan hela waay magac waxay jira aniga aan yeesho kaas waa marka shuxiga lagu sheegayo wayaksuru alharju isdilkuna waa badanayaa wayakuru waxaa badanaya alharju dilkii ayb dilka marka waxaa keenaya jaahilnimada cilmiyaraanta majinjaaduu ku dilaa qof nacan ayb jahliyaa keenaya hadduu ogaa lahay waxaan xaqiiqada qofkan muslimka uu dilayo ho orod soo dil hoo jaadkan qaada ma yeeleen wayulqa shuxu shuxigii baa marka isaga la ridayna wuxuu keenay dil ilaa ninku hadduu gaari waayo ninkan kale ee nicmada uu haysto uu ka qaadi waayo see muxuu ku dayaa marka inuu dilo adduunyada ka wado ayb wayakuru اlharju qiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayma haada ayma huwa yacni ay fiima huwa waxaan harjigu waa maxay qaala waxa uu yidhi alqatlu اlqatlu huwa alqatlu waa dilka alqatlu waa dilka ayb baabu nahyi marka diin unbaa celin karta waxaas marka waxa jooji kara waxay tahay diin saxiix ah diin saxaax oo cilmi inta loo yeeshay lagu camal falay ayaa waxaan marka hoos u dhigi karta haddii kale maa la helayo baabu nahyi can isacyi fi lfitnati baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisii iyo towbo waxyaabaa baabi'in kara towbadan waa ka mid oo dadkan xumaantaan iyo waxaanoo dhan towbay u baahan tahay in laga toobad keeno haddaan laga toobad keenin ma baaba'ayso xasanulbasri baa waxaa u yimaadeen nin dad baa kooxa u timid markaasi waxay yidhaahdeen sow ma aragtid ninka madaxda noo ah dhibkiisa iyo siduu dadka u dhibaayo iyo jawrka uu samaynayo inaan la dagaalnaan rabnaa oon yacnii waana dhibay dhibkiisii marka markaas xajaaj bin yuusuf uu ahaa marka ninka laga sheeganayo markaas markaasu xasanulbasri wuxuu yidhi inna alxajaaja cadaabun min allahi xajaaj ibnu yuusufkan aad u jeedid cadaab ilaahay xaggiisa ka yimid oo idinka acmaashiinna ku yimid ee wuxuu yidhi marka ha uga horteginnina cadaabka ilaahay seef seef aad idinku wadataan iyo xabad aa wadataan cadaab ilaahay ma reebi kartee saasa yeelina saan yeelnaa markaasu wuxuu yidhi ilaahay isu miskiiniya baahidiinna ilaahay u bandhigta ilaahay ka cabsada towbad keena waa idinka tegaa waaan hadda marka waxaa laga yaabaa marka yani cilaajkaas ama daawadaas dad badan inaysan daawo u aqooninba meeqa sanaa waxaas lagu haaya meeqa sana diintii waa la fahmay waana lagu dhaqmay isbeddelna male bay ku leeyihin xaggee diintii marka looga dhaqmay marka ilaahay markaas aayaddii qur-aanka wuxuu akhriyey walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun cadaabaan ku qabannay waa cadaabnay haddana male inay ismiskiiniyaan oo ilaahay isu bihinbihiyaan iyo oy towbad keenaan male waa laga waayo taasaa marka ilaahay aayaddaasu marka xasanulbasri akhriyey waa cajab geli weyse marka nimankii u yimid niman howro iyo rabay ahaayeen inay wax qabsadaan markaasay waxay yidhaahdeen maada nuriidu min hada alijli alcilji min hada alcilji ninkan gaalka cilji waxaa la yidhaha gaalka cajamiga gaalada acaajimta cilji la yidhahda gaalkan cajamiga maxaan ku falaynaa dhaheen warkiisa ma rabna naga dhaafa marka xasanulbasrina wuxuu ahaa sayidu taabiciin u ahaa afdal taabiciin xasanulbasriyaa lagu sheegay cilmi iyo camal warkiisa ma rabnay dhaheen waa iskaga tageen marka waa iska daayen waxba kama dheefin ayaguna waxbay dileen ugu dambaynta iyagana waa la laayo waa la dileen laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan ibnu taymiya saasuu yidhi minhaaju sunnaha adduunyadiina dadkii uma baaqi yeelin adduunyana dadka uma reebin rafaad iyo dhib aakhiro iyo diin fiicanna uma aysan taajinin ayb ilaa meel mar walba uun muslim ku dagaalamaa diinka ma oogmayseen iyo rafaad iyo waxaan ilaahay raalli ka ahaynoo dhiig xaqdaraa lagu daadinayo diinka ma oogmaysan xasanulbasri saasuu yidhi marka dadka markay dhibaato dareemaan in ilaahay u laabtaana laga rabaa oo dadka waxa fiican kula talinaa balay tijaabiyaan kanba waa tijaabinayaan kannaha tijaabiyaan baabu nahyi can isacyi fi lfitnati iska reebidda layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay can isacyi in loo rooro oo loo socdo fi lfitnati fitnada loo socdo fitnada in loo ordoo la raadsado loo socdo iska reebiddii layska reebay caddaynteeda qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qال xadaثna wkiic can cثmaan الشaxaam qala xadaثnii msلm بن أbi bakra can أbiihi qaal qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wasaلم inahaa satakunu inahaa qise eh satakunu fitnaة fitna ayaa dhici doonto ay sataqacu fitnaةu yakuunu ou ahaanayo almuضajicu midka jiifo fiihaa fitnadaa ka hurdo khayran ou ka khayr badan yahay min aljaalisi midka fadhiyo wاljaalisu kan fadhiyaana khayran ou ka khayr badan yahay min alqaa'imi midka taagan wاlqaa'imu midka taaganna khayran ou ka khayr badan yahay min almaashiyi midka socdo wاlmaashiina khayran ou ka khayr badan yahay min asaaci midka ordaayo yanii waxay tahay asbaabihii baa kala dhow yani ninka ordaayo fitnadii asbaabteeda waa ku dhowdahay ninka marka loo fiiriya kan socdo kan socday marka laysu fiiriya ninka taaganna kan taagana xoogaa yar dambeeyo oo u kaadin kara wa kan taagana iyo midka fadhiyana midka fadhiyaa roon midka fadhiya iyo midka hurdana ninka hurda inuu soo kaco ou qalab qaado ou socdo u baahan yahay xoogaa intaas uu ka dambeeya u ka roon yahay markaxadiidku saasuu dhaha ayb markaa wuxuu yidhi qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahi maa ta'murunii maxaa i amraysaa qaala man kaanat lahu ibilun qofkii geel leh falyalxaq biibilihi geeliisa iska aado waman kaanat lahu hanamun ari qofkii lehna falyalxaq bihanamihi arigiisa ha aado waman kaanat lahu ardun dhul qofkii lehna falyalxaq biardihi dhulkiisa ha iska tago qaala faman lam yakun shayun shay qofkaan lahayn ka warranoo min daalika waxaas meel uu tago baadiyo uu tago iyo meeluu tago waxba aan lahayn ka warran qaala waxau yidhi falyacmid ilaa sayfihi seeftiisa ha u qasdo falyadrib bixaddihi afkeeda meesha ay wax ka goyso ha garaaco dhagax ha ku garaaco ha afbeeliyo saysan waxba u dilin calaa xaratin sheelamadowda dhagaxa madow korkeeda ha ku dhufto uma liyanju ha badbaada mastadaaca najaa intuuba badbaado awoodi karo marka nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaanuu ku teliyey saxaabadiina saanay u qaateen dadka qaara waxay iska dhaadhiciyaan axaadiidtan maba la gaarinba wakhtigeeda maalan oo waxay leeyihiin axaadiidtan waa goormo waa aakhiru zamaankan laakiin saxaabadu waxay u qaateen axaadiidtan xilli xilligan ka fiican oy dadku ka fiican yihiin ayay axaadiidtan iyagu dabaqeen ma iyagaa gefsan mise annagaa gefsan salamatu bnulakwac ayaa waxaa la arkay inuu baadiye iska aaday baadiyaa ninku arkay markaasu wuxuu yidhi war mg hijradii nebiga kadib madiinadii rasuulkii miyaa ka soo tagtay markaasuu wuxuu yidhi nebigaa i amray inaan meeshaan imaado yidhi maxaa dhacay baan yidhi wuxuu nebiga i amray buu yidhi haddaad fidno aragto bax marka halkaanaan keligay saa ugu noolahay buu yidhi waana arkay yidhi marka fidnadii waktigii dad badriyiinaa noolaayo uga wada waktigaas hadda badriyiin baa adduunyada joogto ku nool dadka hadda jooga iyagu waa istaskiyeynayaan dadkii hore laakiin saasaa xaalkoodu iyaguna u ahaan xadiidkana marka macnihiis marka xadiidkan wuxuu ka hadlayaa marka marka ay muslimiintu isdagaalayaan waxaa laga hadlaa taas hadday muslimiintii isdagaalayaan oo waxay isku haystaanna ama mulki iyo boqortooyo ay tahay ama waxaan la fahmaynin mararka qaarkood shaygan xaq miya baatil miya qofka welwel baa ku jira xaaladdaas fidnaad joogtaa marka waa iska joogeen ilaa ay waxaa kaaga caddaadaan alxuja fii bayaani اlmaxaja abulqaasim ataymi saxaabada wuxuu soo wariyey markay dagaalamayeen qaarkood in la yidhi dagaalka kaale imaa nala soo gashaan markaas waxay dhihi jireen ikan seef idhahayso ila hadlayso midkan waa gaal ku dhufo kan waa muslim ha ku dhufanin marka ii keento waa dagaalamay inta ka horayso shay mugdi ku jiro ku dagaalami maayo sacad bin abi waqaas iyo usaamata bnu zayd iyo moxamed ibnu maslama iyo saasay dhihi jireen shay mugdi ku jiro waa saas shaygii aan mugdi ku jirin oo isagu iska cad saxaabada waa ku dagaalami jireen walow muslimba ha ahaadaan dad kale la dagaalamayo khawaarijtii baaba ka mid a dagaalkoodii oo cali markuu khawaarijtii la dagaalamayo saxaabadii dhan waa la safteen marka isaga iyo waqcatuljamal iyo mucaawiye iyana in badanaan la safanino iska dhaafteen kanna way daayeen kanna kan maxay iskaga dhaafeen kanna ay u galeen kan waa hubeen midkan diintoodii bay ku hubeen midkanna shaki baa uga jiray ugu yaraan cali isaga shaki ugama jirin laakiin waa mujtahiday cali iyo camaar iyo shaki ugama jirin marka macnahaasaa lagu xambaaraa alxuja fii bayaani alxuja ahaar badanoo keena dabari laftirkiisa macnahaasuu sheega haddii muxiqa iyo mubdilka la kala yaqaano oo sifo saxiixa lagu kala yaqaano ninka xaqa laha loo kaalmaynayo ayb ibnulmundir laftirkiisa waa u tegi doonaa sida uu ka yidhi xadiid abidar marka aan sharxiis aan gaarno ayb nawowi ibnu xajar abu nucaym alasbahaani fii kitaab alimaama a'imo badan baa marka macnahaas ku sheegay yacnii wakhtiga sidaanoo kale la samaynayo waa wakhtiga muslimiintu ay dagaalamaayaan laba qabiiloo diriraysa maalan qabiilkaagii qabiil kale waa dhex joogta adig waa dhex degan tahay fidnadaas inaad ku dhacda ma huraysid iskaga carar waa joogtaa wakhtigiintaa hadhow adiga shaydaanka oo wax kale ku gelin lahaa iskaga carar qof muslim intaad dili lahayd laba koox oo muslimiin ama diin ha ku dagaalamaan waxay doonaan ha ku dagaalamaane waa muslimiin waxay ku dagaalamayaan lama mugdi baa ku jiro ama gardarra mulki bay ku dagaalamaan kanna madax kanna madaxuu samaystay iskaga tag waa joogtaa ayb iyo wixii marka saasoo kale ah ayaa xadiidkan la gelina culummada qaar waa jiraan xadiidkan u fahmay meel allaale meeshii muslim ku dagaalamayo waxba ha fiirinina iskaga tag mar allaale markay muslimiinba dagaalamayaan madaxna aysan lahayn kaas waa fidnada iskaga carara imaamu اlawsaaci saasuu ku fasiri jiray ayb kullu qitaalin waqaca bayna اlmuslimiina xayثu laa imaam iska ilaali ka carara sidaasuu yihialimaamu اlawsaaci baa kaas ku tegey abari sida uu leeyahay ibnu xajaraan ujeedaa laakiin ibnu jariiri abari jumhuuru الصaxaaba iyo jumhuuru الsalaf qowlka kalow ka sheegay fidnadu ama waa wax loog yahay xumaanteeda ama wax mugdi ku jira labadaasaa ku dagaalama shay aa hubto oo berri aad dhihi kartid ilaahay sidaanuu yidhi waa kan saxaabadiina saanay u fasireen taabiciintii waa kan culimmadiina fadwadaanan uga haystaa aniga shaygan xaqiisiina waa kana kaasoo kale maahan isaga walow muslimba ha ahaada qofka markaa saas lagula dagaalamay waa dhici kartaa in muslim xaq lagula dagaalamo hadduu saa'il yahay oo kale haddii uu tuug jidka galay uu yahay oo dadku raalli iskaga yihiin oo naagaha kufsanaayo iyo waa lagu bax haddii inta lagu baxo lala dagaalo muslimna la dilay ma la dhahayo islaamnimadana lagama saarina ogohodamarka waxyaabahasaas in lagu ogaao qaala xadaanaa markaa suuradan marka dafcu saa'ilka ma ku jiraa mase kuma jiro gadaal meel dambaan ku sheegi qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid alramliyu qaala xadaanaa almufadal can cayaashi bni cabaas can bukayrin can busri bni saciidin can xuseyn bni cabdiraxmaan alashjaciyi annahu samica sacda bna abi waqaas buu maqlay can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam fi hada alxadiidi qaal faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta in dakhala calaya bal ii sheeg haddii uu kor hadduu ii soo galo beytii gurigayga uu iigu soo galo wabasada yaddahu gacantiisiina uu soo fidiyey liyaqtulanii si uu ii dilo qaala waxa uu yidhi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulka waxa uu yidhi kun ahaw ka bni aadam aadam inankiisii oo kale noqo kee laga wadaana haabiil aadam laba wiilow dhalay midna waa qaatil waxbuu dilay midna waa la dilay haabiil sidiisoo kale noqoada halagu dilo manaasaasdh haabiil marka waxaa weeyaan lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadii ilayka liaqtulaka inii akhaafu allah rabb alcaalamiin kaasoo kale noqo buu yidhi amarkan marka amru istixbaab miyaa marka amru wujuub waxaa muuqanaysa inay tahay amru istixbaab tafsiilaana ku jiro sababta amru istixbaab amarkan uu u yahay amar sunno ah uu u yahay waxay tahay xadiid muslim ku soo aroorayaa jira nebiga sal l slam nin uu ku yidhi yaa rasuul allah hadduu nin gurigayga iigu soo gala maalkayga inuu iga qaato uu rabo ka waran laa tucdihi hasiinin buuyi hadduu ila dagaalamana wuxuu yidhi hadduu kula dagaalamo uu ku dilo ahlu jannaa tahay ayuu yidhi nebiga sal l slam haddaad dishid adigana waxba lagaama rabo xadiidkaas iyo kan marka in la jamciyo u baahan yahay sifaa lagu jamcinayaa waxay tahay marka waa kan waxaa lagu xambaarayaa wakhtiga harjiga iyo isdilku uu badan yahay afdal waxaa ah oo ama sunnaba ah naftaada inaad iska dhiibto intaad dagaalba geli lahayd inaad gacanta iska taaganto gacan taagashada laftirkeeda yaa loo taaganaa marka iyadana mabxad kale waa baxdi kale waxaa ah yaa laysu dhiibayaa oo gacanta loo taaganayo kuwaas yaa wa culimmadu waxay leeyihiin gaaladu ayagu kuma jiraan gaaladu hadduu gaalkii gurigaaga kugu soo galo oo uu ku dilaayo waa isu kaa dhiibay inaan la yeelin bal waxay dhahayaan waxaa waajib ah qaarkood oo waajib noqonaysa inuu iska celiyo haba ku dila ama dil hataa doonto lianna maxaa yeelay gaalka isku dhiibistiisu diintaaday waxay u tahay dulli diinkaagii aad dulli ku ridaysa uu ku qabanaa waxuu doonoo kaa samaynaa wax aan bani aadam lagu samaynina suurtagal ka ah marka inaad iskaga dhimataan roono kun ka bni aadam kaas kuma jiran dad baa wixii dhammaa waxay u qaateen marka duuduub duuduubkuna sax maaha tafsiil baa marka ku jiran waxaa kale bacdilculamaa ay ku daraan qof dhiiggiisu macsuumba uusan ahayn waa nin muslim oo qaatil ah oo yacnii munaafiq ah oo adiga diin kuu dilaayo oo dad badan dilay oo dhiiggiisiiyo maanta aan macsuumba ahaynba isaga oo haddii isaga la dilo sharcan aan qisaas laga qaadaan lagu qabanaynin qofka dilo ka noocaasoo kale laftirkiisa gaalkuu la mid yahay ma laysku dhiibaayo isdhiibku waxaan gelaynin oo kale cirdiga gurigii buu soo galay naagtii buu rabaa inuu kufsado gabdhihii buu rabaa inuu kufsado isdhiib ma jira markaas waa la dagaalan waa waajibayaa marka taas maalka waxaa ka furan inaad iska dhiibtid inaad maalkaaga ku dagaalantana waa kuu furan tahay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ninkii ku dagaalamay marka gurigiisii loogu soo galo ninkii ugu soo galee la dagaalama waxma bu-inin fidnana kama qayb qaadanin ibnulmundirna wuxuu leeyahay axaadiidtaasi man qutila duuna maalihi fahu shahiid iyoo kale ah oo qofka marka gurigiisa loogu soo galo inuu yacnii isdifaaco difaacaas waxa uu yidhi wakhtina kuma xirna xaaladna kuma xirna waa mutlaq buu yidhi ishraafka kitaabkiisa ishraafka wuxuu leeyahay owqaad in laysdifaaco mamnuuc ay tahay iyo owqaad ay bannaan tahay ma kala laha ayi waqti qofka hadduu isdifaaco falahu daalika marba hadduu wuxuu difaacayo gurigiisa ay tahay gurigiisa in adig baxda ma laga hadlaayo ayb mas'aladii marka xadiidkan marka wuxuu ku wareegaa istixbaab marka ama ibaaxo ibaaxo iyo istixbaab uu ku wareegaa istixbaabka iyo ibaaxaduna waxay ka suurtoodaa qof muslima marka uu rabo inuu ku dilo adiga inaad marka laftaadii iska sallimtay intaad dili lahayd waa ku bannaan tahay inay mustaxab noqotana waa la arkaa sida xadiidkan hadda u tilmaamay gaalku asaga kuma jira nuskhada minhaajka laftirkeedana gaalkay waaba dhigeeban oo wujuub ayuu cabbiraa alimaamu nawowi mas'alo kale baxdi kale isaga mas'alo labaad waxay tahay nin muslim oo la dilaayo aragta on iska celi karin isaga ma difaaci kartaa ninkaa muslimkaa nacan ma kuu furantaha waa kuu furantaha iyada laftirkeeda nacan difaaca jamaaciga oo dadku intii deris islaama ay iska difaacaan dadka horarka ah ama ay iska difaacaan gaalkaoo kale iyo waa leeyihiin ayb way samayn karaan waana iska difaaci karaan ma la dhahaayo adiga naftaadii looma imaanine kayrka oo muslimna loo yimid faraha ka qaad maxaa yeele nasru lmadluum wuxuu ka mid yahay xaqa muslimka muslimka kale kuliyahay ayb masaladaa muqniga ibnu qudaamana waa dhigaan difaacaas jamaaciga masaladan marka dadaa ka hadlo laakiin wax aan kutubta jawaanibteedaba aan fiirinaynin oo ifraad iyo tafriid baa looga kala hadlaa qolana waa ku xeel dheeraanaysaa qolana waa ka gaabinaysaa xaqa marka waxaa weeyaan sidaas axkaamahaasay kala leedahay ninkii raba inuu ogaaday isagaa ku qof warkiis haddii aad yacni inaad iska taxqiijisan rabtana kutubtaas aad fatxulbaariga meelo badanoo ka dhigaa kitaabulfitan ishraafka wuu dhigayaa juska toddobaad iyo juska sideedaad ibnulmundir culimmadii salafkuu ka mid ahaa fiqigiiyo xadiidka jamciyeen waxaa hala fiiriya nacam hebelaa yidhi iyo saan baa la yidhi iyo dad aan adigu wax ku dhaamin maanta dhan inaad wax ka soo weriso macno ma leh ayb markaa wuxuu yidhi kun ka bni aadama watalaa yaziidu wuxuu akhriyey lain basadta ilaya yadaka ayb oo marka qofka hadduu sidaa yeelo waxba mma dhibin kun cabdالlahi الmaqtuul walaa takun cabdالlahi الqaatil iyadana waa soo aroortay qaala xadaثna cmr bnu cثmaan qaala xadaثna abi qaala xadaثna شihaab bnu khiraaش waxyaaba layaab kale waxaa jiro beri baa nin wuxuu yidhi masaa-ishan ka hadlaayay warkan imaamu طabari iyo laga soo naqlinayo waxa uu yidhi xaggee ku yaallay imaamu abari warkan aaw kutubtii abari warkan ma ku yaallay kutubtaa dabariyo hadda dabcaysan annaga ma hayno warkan kuma aanan arkin laakiin hadalkan yaa soo naqliyey ibnu xajar waa soo naqliyey alimaamu nawowi waa soo naqliyey qurdubi waa soo naqliyey soo arag saddex imaamo waa wehi a'immada marka naqligooda waqaala alqurdubiyu markuu leey adaa lagaa rabaa inaad waxa ku bushisa keento ee naqliga culummadaas annaga a'immo cuduul ah oo naqligoodu mawhuuq ou yahaan aaminsannahay haddii la yidhaahdo kitaabka adiga wax aadan ku arkinna ma jiraan haddii la dhaho fatxulbaariga kutubta uu wax ka soo naqliyey oo mafquudka ah inaan lagu camal falin waa marka adiga see warkaaga loo rumaysanaa marka waa yahay waxaan marka waa akhbaar lasoo naqlinayo akhbaartuna culimmadan sheeg hadday faasiqiin yihiin sheeg oo waxaad tidhahdaa waa faasiqiin in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayinuu baa la yidhi dheh ha lagu maqlin haddii ay cuduul yihiin culummadu waa sidaase naqligooda marka waa sidiisaan u qaadanaynaa naqligaas ilaa la keeno naqli ku horjeedamara aawa iyo maxay tahay marka aawa ibnu jariida dabari kitaabkiisa tahdiibul aaaarka oo macaanidan axaadiidta oo uga warramo wax yaraa ka daabacan intiisa kale waa mafquud adiga ma arkin laakiin culimmadan waa dul joogsadeen waxbay ka soo naqliyeen haye قال xدثنا cمر بن cثمان qال xdثna أbي qال xdثna شhهاaب بن khراaش عن الqاaصم بن غزوان وهuوa مqبول من الصاaبcة عن إسحاaq بن rاشhد الجزري عن سالم qال xdثnي cمر بن wاaبصة الأسدي عن أbيه wاaبصة عن iبن مسعوudi qاaل سمعtu رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم yquuل nbigoo dhahayaan mqلay fذakra bعض xadيiث أbي بكرة ayuu sheegay qاaل qtlاha كلهم في الناr qatlaahaa kuwooda yacni markaa lagu dilo oo ku dhinto kulluhum dhammaantood fi nnaar qaala fiihi waxa uu yidhi qultu waxaan idhi mataa daalika ya bna mascuud taasi waa goorma ibnu mascuudow qaala waxa uu yidhi tilka ayaamu lharji waa maalmaha dadku ay isdilayaan ujeeddo ay isku dilayaanna aysan aqoonin fidnada macnaheedaa saas ama xayu laa ya'manu rajulu xayu meel weeyaan laa ya'manu rajulu qofka uusan ka aamin ahayn jaliisahu midka la fadhiyo waa marka uusan saaxibkiisa ka aamin ahayn btiyadaas waa joognaaatiyadaas hadde adduunyadu waa ku sugan tahay heer yacni qofka qofkii xataa uu yaqaanay oo dad ay saaxiibka ahaayeen laba kooxa lagu kala biiray maalan markaasaa ninku ninkan kale uu iska ilaalinaya war ninkan baryahan ash ma ahayn buu leeyahay iska fiiri agtiisa ha ku warramin iyaad maqlaysaan qofkii marka maanta dhan yacni qofkii waxaa laga yaabaa qof uu yaqaanay war dadkan waa isbadbeddel badan yihiin joog buu ku leeyahay haddaad shalay wax ku ogeyd maanta meel kale inuu ku jiraa laga yaabaa waa mar marka dadkii muslimiinta ahaa ninka la fadhiya jeliiskiisii ounan ka aamin ahayn xataa qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaa i amraysaa in adrakanii dalika الzamaan zamankaa hadduu isoo gaaro maxaa i amraysaa aniga qaala waxa uu yidhi takufu lisaanaka carabkaaga waa celinaysaa wayaddaka gacantaadana waa celinayna ilaa fidnada carabna waa looga qayb qaataa gacanna waa looga qayb qaataa cisho marka watakuunu xilsan watakuunu waxaad noqonaysaa xilsan kabad min axlaasi beytika guryahaaga kabdaha yaallo oo kale kabadda yacnii waa macruuf waa la yaqaana marada marka dameerka ama faraska ama ratiga la kor saarto qof ku fadhiisto oo uu markaa baridiisa ku dhowrto ayb kaas marka wuxuu leeyahay iska ilaalin ayb waala fahmay malayna macnaheeda macno kale ma leedahay maradaas marka kabadda ah taas marka oo kale noqo macnaheeda waxaa laga wadaa baashaas yacnii guriga kama baxdo ratiga iyo guriga unbay joogtaa gurigaaga iska laazima falamaa qutila cusmaanu cusmaan markii la dilay daara qalbii qalbigaygii waa duulay buu yidhi mataarahu meeshii uu u duulayey buu u duulay ay ilaa jihatin yahwaaha yacnii qalbigaygu meel uu rabay baan marka laaan qalbigayga la aaday yanii marka cumaan la dilay waxaan is idhi wakhtigii amaan la joogaa ibnu mascuud kuu sheegay qalbigaagii marka qalbigaygu meel aan niyadda ku hayay baan u duulay yidhi aan aaday ayb farakibtu waan fuulay xataa ataytu dimashqa ilaa aan shaam soo fariisto dimashq falaqiitu waxaan la kulmay khurayma bna fatik alasadiya faxadatuhu waan u sheegay faxalafa billaahi ilaahay buu ku dhaartay aladii laa ilaaha ilaa huu la samicahu min rasuuli illahi sal slam isaguna inuu nebiga ka maqlay kamaa xadaaniihi ibnu mascuud sida ibnu mascuud iigu sheegay ayb alqaasim ibnu haswaan baa ku jira xadiidkan laakiin macnihiisa xadiid badan baa xoojinaysakunuu axlaasa buyuutikum iyo xadiid fara badanoo macnahanoo kale kusoo arooray baa jirta ayb qaasimkaanna marka waa maqbuul cinda almutaabaca qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaris bnu saciidin can moxamed bni juxaada can cabdiraxmaan bni harwaan can husayl bni shuraxbiil can abi muusa alashcariyi qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam ina bayna yaday saacati saacadda horteed fitanan ayaa fitnooyin ka qiطaci leyli اlmudlim habeenka gobolladiisa wax mugdiyeynayo kale ah habeenka gobolladiisa mugdiga keena ah fitan sidaas oo kale ah maxaa laga wadaa marka habeenku saacadba saacadda ka dambaysaa mugdigu waa soo bataa fitankaanina midba midda ay ka dambayso waa kasii mugdi badan tahay oo tii horaaba waxaad isleedaha cilmi loolahaa middan dambe waa wereerinaysaa xataa culimadiina ayb say mugdi iyo ugu jiro iyo qumuudka ku jira darteed haddana yacnii mushkiladeedu waxaa weeye dadkii un de ninkii cilmi lehe ilaahay towfiiq waafajinaya isaguo de cilmigiisuubu ku dhowrsanayaayo waa iska aamusaya laakiin dadka fitanka inta badan ka dhex hadhadlo oo yacnii hadalkiisu aad dadka hadalkoodu aad u badan yahay oo ficilkoodu u badan yahay iyo akarkooda waxaad arkaya dad juhaal isaga dhaho oo hadday aayadda akhri tagaan xataa jijabinaayo xadiid aan meel ku ogeyn xalaal iyo xaaraan aan aqoonin kii kale waa iska aamusan yahay ilaa khatar khatartan hortaa loo ogyahay yusbixu rajulu qofku wuu soo waabariisanayaa fiiha fitnada dhexdeeda mu'minan isagoo mu'min ah wayumsi waa galabaysanayaa kaafiran isagoo gaal ah yacnii taqallubka iyo dadka gadgadoonkoodu siduu u dhow yahay maalin labadeeda gelinow iimaan iyo kufri ku kala jiraa ayb wayumsi mu'minan isagoo mu'minoo gabalku u dhacayaa wayusbixu kaafiran isagoo gaalana soo waabariisanaya ayb oo waxaa weeyaan marka sida qalbigiisu quluubta isu badbedelayso walciyaadu billah ayb laba macnaa lagu fasiray macno waa kan macnaha kale waxay tahay subaxii waagu wuxuu u baryayaa isagoo mu'minoo dhiigga walaalkiis iska xarimayo galabtiina gabalku wuxuu u dhacayaa isagoo u ordaayo walaalkiis dhiiggiisa oo dhahaya kan dhiiggiisa waa bannaan yahay shaki male anaa og ayuu leeyahay waa maalin labadeedii gelin ayuu gelinkii horena iska xarimaya qofka muslimka dhiiggiisa gelinka dambena uu bannaysanaya see la yeelaya marka fakasiruu jajabiya qisiyakum qaansooyinkiinna jamcu qaws qaansooyinkiinna iska jajabiya waqaطicuu furfura awtaarakum boqonnadiinna qaansada boqonka ka fura hubkiinna yani meel ku tiirsada wadribuu suyuufakum sayfihiinnana dhufta bilxijaarati dhagax ku garaaca jajabiya fain dukhila haddii lasoo galo yacni calaa axadin minkum qof idinka idinka mida haddii loo soo galo gurigiisa falyakun ha ahaado ka khayr ibni aadam labadii wiilay aadam kii fiicnaa ha noqdo marka sidaanuu nebigu ku talinaa sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka xadiid saxiixa weeyaan isaguna wakhtiyadaas marka qofku inuu hubkiisii iska duugto ama meel iska dhigto qofkii marka ma lahan isagu inuu waxyaabaha dhanna marka dadku markay tafaruq iyo jamaacaad iyo kooxo kala noqdaan yaa waxaa dhalanaya marka koox walbaa dadka ku jiro inay ka amar qaataan madaxdooda dadka iyaga amiirada ninkaa madaxda waxaa laga yaabaa marka inuu wax khayr ana dadka faro sharna inuu u diro shartii marka fidnadii taasaa noqonaysamaahan keliya hal juz-iyo in la feeriya bisna hal dhinac in la feeriya maaha qofkan yacnii qof amarkiisa uu qaadanayo sidii rasuulkaoo kale inuu jira oo qofku waxa uu marka ku tallaabsanayo ama wax ku dilaayo inuu weyddiiyo u leeyahay qofkan waxaan la dilaya maxaa u daliila waa fiirinaya illa wax anigii khuseeyo mustaqbalkayga aakhiro khuseeyo waay ninkan hadhow muxuu ii tarayaa ani maqabribu ila gelaya qofkii marka inuu weyddiiyo uu yidhaahdo aduusisawe baari karana de inuu isaga wax baari haddaunan baari karinna dadkii ahlucilmiga inuu su-aalo waxaan see yihiin hadday dadkii ahlucilmiga isku raacaan waxaas in naar dariiqeed yahay waa inuu ku diidan xaqu marka saas xadiidtuna waxay tilmaamaysa kuwayaalkaas fakasiruu qisiyakum jajabiya waqaicuu awtaarakum wadribuu suyuufakum biاlxijaarati fain dukila yacni calaa axadi minkum falyakun ka khayr bni aadam ha ahaado qofka muslimkaa walaalkaa inaad fulay u noqoto wax fiican waay gaalkana marka aad geesi u ahaato markay muslim timaadana ina adiga madaxa iska raariciso qofkan muslimkaa aad ka dhowrsato wax marka sidaas yeelaya hadday jiraan waa fiican yihiin qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa abu cawaana can raqabata bni masqlة can cawni bni abi juxayfata can cabdiraxmaan yacni bna samura qaala waxa uu yidhi kuntu aakhidan waxaan ahaa mid qabanaayo biyadi bni cumar ibni cumar gacantiisa mid haysta ayaan ahaa fii طariiqin jid min طuruqi اlmadiinati madiino jidadkeeda ah id ataa calىa ra'si mansuur id ataa wuxuu kor yimid ibni cumar calىa ra'sin madax mansuubin meel la suray madax la soo gooyo meel suran ayuu ku yimid ibnu cumar faqaala waxa uu yidhi shaqiya qaatilu haadi kan ninkii dilay wallee waa dhur darsaday waa ayaan darsaday falamaa madaa markuu tegey qaala waxa uu yidhi wamaa uraa mana la imala gelinayo haadaa kan laftirkiisa madaxiisa meesha uu yaallo ilaa qad shaqiya isaguna inuu dhur darsaday unbaan u malaynaya kan waaba la dilay maxaa isaga isaga maxaa ku dhacay ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima faاlqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar midkaanna fidnadiiba u socdayoo kanuu madax ka goyn lahaa isaga hadduu heli lahaa nin laga gardaran yaho guri loogu soo galay ma ahayn sidaasuu markii yidhi samictu rasuula اllahi sal ا slm yaquul nebigaan maqlayoo dhahayo man mashaa ilaa rajulin qof man mashaa qofkii socdo ilaa rajulin nin u soo socdo min ummatii ummaddayda ka mida liyaqtulahu si uu u dilo falyaqul haakada sidan oo kale ha yidhaaha yacnii falyamudda cunuqahu falyaqul haakada sidaa ha yidhaha yacnii falyamudda cunuqahu luquntiisa markaa yacni ha soo taago faalqaatilu fi اnnaari wاlmaqtuulu fi اljannati luqunta intuu soo taago ha yidhaahdo falqaatilu fi الnaar wاlmaqtuulu fi اljanna kan wax dilayna waa falqaatilu fi الnaar kan wax dilay waa naartuu ku jira wاlmaqtuulu kan la dilayna fi اljanna marka hadalkii hore hadalkan isu yeelana hadalkii hore waxaa lagu xambaarayaa laba qolo oo iyagu dirirayaan oo kanna uu rabo inuu kan dilo kanna kan uu rabo inuu dilo tan dambe uu ka sheekaynayana waa nin gurigiisii loogu yimi isaga aan cidna raadsanayni qaatilkaa marka ahlunaara maqtuulkana waa ahlujanna marka ayb qال أbو dاود رwاه الثwري عن عون عن عبدالرحمن بن سمير أو سميرة أو سميرة ورواه الليث بن أبي سليم عن عون عن عبدالرحمن بن سميرة قال أبو داود قال لي الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة فقال هو في كتابي kitaabkayga dhexdiisa wuxuu ugu yaala bnu sabrة وqالوا samurة وqالوا sumayrة haakada kalaamu abi اlwaliid ikhtalafuu fiihi ninkan magaciisaa laysku khilqilaa sabra iyo sumayra iyo waxyaabahan ayb xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro cabdiraxmaanka ibnu cumar ka warinayaa laysku khilaafay laakiin midka dambe oo imaan doono idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnar ayb qال xdثna مسdd qال xadثna xmaad بن زayd عan أbi cمrان الjwني عan الmuشhcث بن طريif عan cabdاللh بن صاmت عan أbi dri qاal qاala lii rasuul الlahi صلى اه عل sسلم nebigu wuxuu igu yidhi ya abaa dr abu darow qultu labayka ya rasuul الlah وsacdayka waxaan ku idhi rasuulkii allow ku maqlay ku ajiibay فذkر الxadيiثa xadiidkii buu sheegay qaala فيihi waxa uu yidhi kayfa anta xaalkaagu waa sidee oo sidee tahay idaa أsaaba الnaasa dadka hadduu asiibo mowtun geeri yakuunu الbeytu qabrigu uu ahaanayo fiihi zamankaa dhexdiisa bilwasiifi addoon qiimihiis uu noqonayo dadkii baa mashquulayo waxay ka mashquulayaan qabrigii qodidiisna markaasaa qofka qabriga qodayaba addoonaa la siinaya addoon addoon waagaas waa qiimo badnaan heer marka qabrigii addoon qiimihii lagu qoto marka la gaaro yacni alqabra buu u jeedaa qultu waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi leh tafsiir kalena waa sheegaanoo xataa yakuuna yakuunu اlbeytu fiihi bilwasiif waxaa beydka guriga caadigaa la yidhaahdaa marka bilwasiif waxaa laga wadaa geeridii marka intay badato ayaa gurigiiba dadkii nimankii iyo raggii wiilashii iyo nimankii waaweynaa intay dhammaadaan yaa waxaa isku soo haraya marka addoomihii iyo ilmihii yaryaraa iyo naagihii macnahaas in laga wadana marka waa la sheegay qultu allaahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmaya aw qaala ama wuxuu yidhi maa khaara allaahu lii warasuuluhu alle rasuul waxay ii dooraan ayaan yeelaya aniga qaala calayka bisabri war sabar ogow ow qaala tasbiru waad sabraysaa raganimada marka iyo geesinimada wakhtigeeda maaha wakhtigaas xilligaas muslimiintu dhexdooda dagaalamayaan maaha sabarkuna wax ceeba malaha xataa gaalada marka lala dagaalamayo sabar in la kaashado qasab aayadaha qur-aan waa ka buuxan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan faahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacallakum tuflixuun waadiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu tanna sabarkeedu gacanta inuu ceshto dad marka waxaa jira dadka ku ceebeeyeen oo sabarkaba ka dhigay shay yani dadka lagu ceebeeya markaa wuxuu yidhi calayka bisabri ow qaala tasbiruu ama waa safraysaa buui uma qaala lii wuxuu igu yidhi yaa abaadar qultu waxaan idhi labayka wasacdayka qaala kayfa anta seed ahaanaysaa idaa ra'ayta haddaad aragto axjaara zayti sheelamadowda dhagaxda marka axjaaru zayd meel magaceed madiina oo dhagax madmadow lahayd sheelamadowda meesheeda haddii aa aragto qad hariqad iyadoo maashootay bidami dhiig la maashootay iyadoo dhagaxdaasi dhiig ka buuxsamay qultu waxaan idhi maa khaara allaahu lii warasuuluhu alleh rasuulkii waxay ii dooraan qaala waxa uu yidhi calayka biman anta minhu calayka waxaad laasimtaa biman anta biman biman ruux anta adiguba minhu aa ka mid tahay yacnii gurigaaga iyo dadkaaga joog wa ilzam beytaka xadiidka kalea fasirayo sidaa dhahay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afalaa aakhudu miyaanan qaadanaynin sayfii seefteeda fa adacahu markaa aan saaro calaa caatiqii deegteeda seefta inta qaata yacnii aan saarto tunka miyaanan saaranaynin qaala waxa uu yidhi shaaragta alqowma idan waad la wadaagtay qoladii qowmkii marka idan markaas haddaa saa yeesho ood hubkii qaaddo waad la wadaagtay dadkii qultu waxaan idhi famaa taamurnii maxaa i faraysaa qaala waxa uu yidhi talzamu beytaka gurigaaga iska jooge qultu fain dukhila calaya beytii haddii gurigayga laygu soo galana qaala fain khashiita haddaad ka cabsato an yabharaka inuu yacnii ku welicwilicsiiyo shucaacu sayfi seefta dhaldhalaalkeeda iyo wilicwiliceeda haddii uu ku argagax geliyo ayb yanii fain khashiita haddaad ka cabsato an yabharaka inuu ku argagax geliyo shucaacu sayfi seefta wilicwiliceeda faalqi hawbaka calaa wejhika maradaada wejiga saaro si aadan u fiirinin oodan u arkin yabuu'u biimika wa imihi dembigaaga iyo kiisaba isagaa la noqonayo kaas ku dilay xadiidkanna xadiid saxiixa weeyaan marka xadiidu abidar macnihiisa marka muxuu yahay xadiidkan macnihiisa qaala alimaamu alqurطubiyu fi tadkirati imaamu alqurطubi tadkirada wuxuu ku yidhi juska saddexaad dabcadan saddexda mujallad ah juska saddexaad safxada kun boqol soddon iyo lix waxa uu yidhi waأmaa amruhu salى اllahu عalayhi wali wasalam abaa darin bilusuumi اlbeyti wa tasliimi الnafsi lilqatli xadiidkaa qad اkhtulifa fii hada waqad اkhtulifa fii hada اlmacnaa macnaha waa laysku khilaafay faqaalat طaa'ifatun koox waxay tidhi daalika kaagaas cinda jamiici اlfitani fitan oo dhan saasay yidhaaheen wagayru jaa'isin limuslimin annuhuudu fii shayin minhaa qoladaa waxay tidhi qof muslima uma bannaana inuu u istaagaba taas marka xataa naftiisa kolay ku tahay qaaluu wacalayhi an yastaslima lilqatli idaa uriidat nafsuhu haddii naftiisa lasoo doontana inuu isdhiibo waayay dhaheen ayb walaa yadfacu canhaa ma difaacayo naftiisa waxamalu اlaxaadiida calaa dawaahirihaa axaadiidtanna waxay ku xambaareen daahirkeeda uma markaa wuxuu sheegay wixii ay xujaysteen oo min jihati nadar ah yanii nusuustii waaba tanaa waxay yidhahdeen xagga caqligana macno caqliga ayuu sheegay marka oo qoladaas marka ay xujaysteen uma qaala markaa wuxuu yidhi qurqubi waqad dakarnaa horay waxaan u sheegnay yidhi man takhallafa can ilfitnati saxaabadu markay dagaalamayeen dadkii ka haray wa qacaduu iska fadhiistay minhum cimraan bnu xusayn wabnu cumar wagayruhumaa waqad ruwiya canhumaa mar kuwaas fidnadaa ka fadhiistay waxaa laga wariyey buu yidhi wa fii hayrihimaa iyo kuwaas kayrkood minhum cabiidata salamaani minhum cabiidatu salamaani baa ka midee anna man ictasala alfariiqayni labada kooxood ee dagaalamayo ninkii ka dheeraado fa dakhala beytahu gurigiisa hoosta ka soo xirto fautiya fa ataa man yuriidu nafsahu ee gurigiisa loogu soo galo nin naftiisa raba uu u yimaado fa calayhi dafcuhu can nafsihi waxaa laga rabaa oo naftiisa yacnii u bannaan ama waajibba ku ah ama sunno u ah say noqotaba naftiisa inuu difaaco wa in abaa addafca can nafsihi liqowlihi salى اllahu alayh ali wasalam man uriidat nafsuhu wamaaluhu faqutila fahuwa shahiid haddii marka yacnii la diido ee la dilo isaga uu sidaa ku dhintana waa shahiid kollaba hadduu sida isdifaacinoo naftiisii dhiibana oo uu sidaa ku dhintana fahuwa shahiid oo xadiidkaa dartiis oo u isticmaalo ayb isaga taasna xaalkeedu waa taas qaaluu falwaajibu calaa man uriidat nafsuhu kuwaas marka waxay dhaheen ninkii naftiisii loogu yimaado waajibka waxa ku ah waxaa weeyaan iyo maalkiisa loogu yimaado man uriidat nafsuhu wamaaluhu dulman dafcu daalika inuu celiyo oo arrintaa nafsadiisa dulmiga uu ka celiyo maa wajada ilayhi sabiil intuu jid u helayo muta'awilan kaana almuriidu ow mutacamidan lidulmi ninka gurigiisa ugu soo galay nin muta'awila ha ahaado ama nin dulmicad ku socda ha ahaado mutaawil waxaa la yidhaha nin isagoo toosantoo jannadaad gelaya isdhahaayo ninka gurigiisa ugu soo galay nin janno ku raadsanayaba ha ahaado bioo isagu marka aayadana xadiidkii wax ta'wiilsanayo ama nin bareer cadoo dulmi ku socdo is-og inuu qalad ku jira ha noqdo inuu isdifaaca u bannaan buqurdubi isagu marka saasuu sheegay uma qaala alqurdubiyu labadii qowluu kala rajaxa marka wahuwa صaxiixu in shaa allahu kan dambaa saxiix in isdifaaco lianna fii saxiixi muslim jaءa rajulu waqaala raaytu ara'ayta rasuulka ilaahay bal ii sheeg in jaءa rajulu yuriidu akhda maalii haduu nin ii yimaado maalkeena iga qaatan rabo qaala falaa tucdihi hasiinin maalaka maalkaaga qaala ara'ayta in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala qaatilhu la dagaalan buu yidhi xadiikaas muslimaa cadayna in qaala ara'ayta in qatalanii qaala fa anta shahiid hadduu ku dilo qaala ara'ayta in qataltuhu haddaan dilana qaala huwa fi الnaar qaala ibnu اlmundir qurdubi laftirkiisa ibnulmundir warkiisa waa soo raray tadkirada laakiin ishraafkan anay ka soo raraan kitaabkii uu ka soo guuriyo ishraafka isaga laftirkiisa hadalkan uu ku yaallaa sida ishraafka uu ugu yaallay iyo sida qurdubina nafsu naqligu waa sidiisii marka ishraafkiibuu saan ku yidhi marka ibnulmundir juska toddobaad safxada ilaa waxa uu yidhi warawaynaa can jamaacatin min ahli اlcilmi jamaaco ahlucilmiga ka mida waxaanu ka warinnay annahum ra'ow qitaala اllusuusi wa dafcahum can anfusihim wa amwaalihim jamaaco culimmada ka mida waxaan aragnay buu yidhi inay arkeen in dadka tuugada ah iyo dadka dadka soo weeraroo guryahooda ugu soo galo maal iyo naf in laga diaaciyo in laga difaacan karo hada madhabu bni cumar waa madhabka ibnu cumar uu qabay ibnu cumarkii fidnada ka dheeraaday sidaanuu qabay marka yacni waxaa la yaabla mas'alada sidan khilaafka uga jiro ayaa bacdi الnaas waxay ka soo guuriyaan asal min usuuli ahlisunna waayay ku leeyihin in nafta la dhiibo qofkii khilaafana khawaarijtuu ka mid yahay khaariji buu noqonaya manhajkii waa ka wareeray manhajkii salafka kuma socdo iyo leeyihi kan soo maaha manhaj salafka waxaan aan akhrinayna marka kan xaggee laga keenay isaga ayb waxaa la yaable marka qofku waxba u iskaga qancaa manhaju salafo u malayna kaasoo marka waxuu ka dhiganaa marka ama dadka ku tabdiicina kusoo geli ibnulmundir balfiiri axaadiidtan si u tawjiihiye isaga marka goormay bannaan tahay goormay bannaanayn bal waxa ka jiro ka furan isaga ka hadlaya fiirin waa sax aslun min usuuli ahli sunna waxaa ka mid alqitaalu tarku اlqitaali fi اlfitna aslun min usuuli ahli sunna laakiin alqitaalu fi lfitna in la suureeyo sooma baahna marka haddii zakaa waajib kugu lagu yidha horta zake in lagu suureeyo sooma zake aadan suuraysnayn maanta dhan haddaad dad kula niqaashto ama dad ku bidcaysiiso waa dhibaata marka wuxuu leeyahy ibnulmundir juska toddobaad ee ishraafka juska toddobaad saas uu yidhi wuxuu tilmaamay hada madhabu bni cumar wاlxasan اlbasriyi waqataada waibraahiim الnaqaci wamaaliki wالshaaficiyi وaxmada waisxaaq weyaan wاnucmaan abu xaniifu ka wada amadii slku waa kulligood qaala abu bakrin abu bakr isagaa waay ayaa iska wada ibnulmundir waaye qaala abu bakrin wbihada yaquulu cawaamu ahli اlcilmi ahlu cilmiga badankood ama dhammaantood sidaasay dhahayaan buu yidhi badankood saasay dhahayaan anna lirajuli ina yani waxay dhahayaan wabihada yaquulu cawaamu ahli اlcilmi maxay dhahayaanna yaquuluuna ina lirajuli qofka waxaa u bannaan an yuqaatila inuu dagaalamo can nafsihi nafsadiisa wa ahlihi ehl wamaalihi waahlihi inuu ka dagaalamo إida uriida ظulman haddii dulmi in lagu soo gala la rabo lilأkhbaari اlatii jaaءat can rasuuli الlah sal ا slm axaadiidtii nebiga ka timid man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ayb markaasuu wuxuu yidhi lam takhusa waqtan duuna waqtin axaadiidtaas man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waqti laguma khasisin waqti kale ka sokay ayb lam takhusa waqtan maynan qasisin duuna waqtin walaa xaalan duuna xaalin waa mulaqan xaalkaasna ma laysdifaaci karo xaalkanna waa laysdifaaci karaa ma laysdifaaci karo watigan waqtigaanna waa la isdifaaci karaa ma la kala reebin difaacan ka hadlaynana ad adiga ka naftaadii ilmahaagii iyo qof muslimo madluumo isagaan gargaarsan karin iyaan ka hadlaynaa ee ma ka hadlayna intaad wax tuurto kii weerarka kugu waday iyo ku kalaba aad isku disho kaas annaga kama hadlayna qabaa'ilkan soomaalidoo dagaallama qabiil walba wuxuu leeyahay annagu nafteennaan difaacayna iyo dhulkeenna kaas camalkama wadnan kuwaas waa dagaal fidnaa maxaa yeeley aqlabkiisu qofkii maku ekaysanayo gurigiisi bis gurigiisii ku ekaysan maayo ninkou arko oo qabiilka kale a waa dilaa surkuu ka goynayo hadhowna marka waxuu leey waa isdifaacayna innaga qoladaan iyagaana soo weeraray adiga kii qofka ku soo weeraraa laguu ogol yahay inaad iska celiso iska reebo iyada laftirkeeda si fudud haddaad isaga celin kartid sida kale lama rabo qadarkii marka intaad yacnii addaruuratu tuqadaru biqadariha ay joogeen lam takhusa axaadiidta ma ree ma gaar yeelin waqtan duuna waqtin walaa xaalan duuna xaalin ibnumundiraasaa dhahay ilaa hal xaalad maahan marka ila suldaan suldaanka maahan qofka gurigaaga kugu soo galo inuu ku dilo rabo hadduu suldaankiiba yahay saysee la yeelaa marka fa inna jamaacata ahli اlxadiidi culimmada ahluxadiidka kalmujmiciina waxaadba moodaa inay ku ijmaacsan yihiin calى أna man lam yumkinhu an yamnaca nafsahu wamaalahu إila biاlkhuruuجi calى الsulطaani wamuxaarabatihi أnnahu laa yuxaaribuhu walaa yakruju calayhi intaha kalaamuhu qofka adig ku dulminaya ninkii madaxweynaha suldaanku hadduu yahay si kalena aadan isaga celi karin ilaa inaad jabhad samaysa maahan oo duurka gasho adna wax dhibto ha yeelaysaaiska sabr lanna axaadiia iyada ku soo aroortayoo oo wuxuu ku yidhi marka wainjalada dahraka wa akhada maalaka adichu iska adeecmacsiuna ku adeec maxaa yeele middaani waxay dhib u keenaysaa marka istiqraarkii iyo amnigii iyo wixii jiroo dhan bay dhibaato u keenaysaa khuruujkaas marka suuradaasuu ka soo reebay marka ibnulmundir kitaabkiisa alishraaf wa qaala fi lishraafi aydan ishraafka juska sideeda sideedaad kii toddobaad waa juska sideedaad ilaa wuxuu yidhi idaa صaxat اlkhilaafatu lilimaam khilaafadu hadday qof u ansaxdo wabaayacahu اljamiicu dadkii ahluxalli walcaqdiga dhammaanna ay la mubaayacoodaan fakharaja calayhi rajulu nin uu ku baxo miman baayacahu dadkii la mubaayacoodayna ahaa ninkaa daa'ican isagoo ogol hayra mukrahin aan la qasbin hadduu nin inta baxo saa ahaa liyuqaatilahu soo ula soo dagaalamo facala annaasi dadka waxaa laga rabaa macuunatu imaamihim imaamkooda inay garab istaagaan ayb macuunatu imaamihim wa qatlu man kharaja calayhi qofkii ku baxay imaamkaas la dagaalamaya inay imaamka intay la saftaan kaas la dagaalaan marka ayb kaas marka dilkiisu waa bannaan yahay ma la dhahayo fidno waay maxaa yeele tan ka ratib maysaa ka badan idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhumaa haddii laba nin la doorto kan dambe dila dadku isaga dadkiibuu kala dhibaato u wadaa marka kaas ayb xaaladdaas fidno maaha iyadana marka ayb wاlwajhu الثaanي wejka labaad ibnulmundir wuxuu yidhi an yaftariqa الnaasu firqatayni wax imaama ma jiro dadkii laba koox ay u kala baxayaan yacqidu kulu fariiqi minhum lirajuli alkhilaafaةa qolo walbaa ninay caleemo saaratay dooratay wayamtanicu kulu fariiqin minhumaa bijamaacatin nin walbana ciidan badan oo haystaa isku celinay kanna hub iyo ciidan tegnika iyo waxuu haystaa dad ciidan kanna sidoo kale dad iyo tegnika u haystaa ayb wayamtanicu kulu fariiqin minhumaa bijamaacatin yaksuru cadaduhum cadadkoodu badan yahay wayushkilu amruhumaa arrinkoodana ishkaalaa ku jira war labadan qole yaa toosan yaa horreeyey waxba mugdi badan baa arrinkoodiina ishkaal baa yimid oo galay fa cala annaasi dadka marka maxaa laga rabaa cinda dalika alwuquufu inay ka istaagaan min alqitaali maca axadin min adaa'ifatayni labadaas daa'ifo midkoodna inay garab siiyaan uma bannaano ayb wa cala alwajhi اaani marka wejkan labaad buu yidhi marka oo dadku markaysan nidaam lahayn oo kala tagsan yihiin oo koox walbaa meel wax ku haysato wejkan labaad wa cala alwajhi اaani wejkan labaad ayaa ibnulmundir marka wuxuu dejiyey xadiidkan satakuunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'il xadiidka haddaan soo marayna kan labaaduu ku dejiyey idan marka maxaan noqonaynin fidno qofka hadduu naftiisii maalkiisii ilmihiisii difaacayo ama qof muslimoo madluum oo laga gardaran yahay ee isaga aan isdifaaci karin ou difaacaya fidno maahan taas oo tuugada iyo waxa lamidkaa dagaalka layskaga difaaca fidno laguma tilmaami karo ayb dad waxaa jira qaadicu dariiq haddii dadku heshiis intay ku noqdaan beri waa jirtay nacam dadku ay heshiis ku noqdeen qawaa dadkan qudaacu duruqa in layska riixo meesha laga celiyo nacam laga zuuliyo dhulka ayb khalad ma aysan hayn hadday raalli iskaga yihiin bararkaasna in la zuuliyo raalli layskaga noqdo wixii gadaal ka hallaaba ninkii halleeyaa qaladkeeda iskale walla haddii la yidhaha wax walbaa markay fiicnaadaan hadday gadaal ka xumaadaan markii horeyba xumaayeen dad dhiran dhirintaas isticmaalaa meelaha jooga heesaas haddii la yidhaha abna waxaa lagu dhihi karaa wuxuu nebi moxamed aas-aasay marka iyo saxaabadu ay aas-aaseen gadaal maadaama dhib firqo tafaruq iyo gadaal uu ka yimid de waxaasaa qaldanaay haddii lagu yidhaha ka warran marka nebi moxamed iyo asxaabtiisa shaqo kuma laha waxaan muslimka hadda ka khaldan iyagaa iska khalday haakadadad marka iyaga un u taaganaa jiro waxaan shaqo ma qabanayo haddii shaqo la qabtana shaqadaasna kitaabka iyo sunnadii marka laga fiiriya ay sawaab tahay ina kitaabkii sunnadan la xukumaan iyo fahamka culummadan ay ka fahmayaan haddii marka gadaal marka ay wax ka xumaadaan war xumaantaas ha laga baxa in la dhaho way isaha loo cilaajiyo ee middii horaa qalad haddana laguga soo noqonayaa awalaa dad dadkan tuugadoo jidka taagnaayaaba laga gardarnaa haddii la yidhaha ka warran isaga qaadic dariiqa marka ama asaa wax ku qabay qudaacu duruqa ama asaan fahamsanayn qudaacu duruq markanin naa kufsanaayo dad dilaya isaga marka nabadgelyada laftirkeeda taad adiga haysato maaha keliya inaad fiirisid muslimka kalena adigay kula mid yihiin waxay haystaan in la milicsado ayb ibnulmundir marka taasna marka kama dhigin waxaa kaloo uunan ka yeelin dagaalka fitanka uusan ku darin hadday dadku arrinkoodu nadaamsan yaho nin madaxa ay leeyihiin oo alxalli walcaqdigii doorteen ee nin uu rabo dadka inuu tafaruq iyo dhibaato u keeno dagaalka ninkaa lala dagaalayo iyadoo imaamka lala safan yahayna fidno ma aha muslinaa la dilaa lama dhahayo hadhow haddii la daayo sidaa lagu dhaafo de muslimiin ka badanaa baaba'ayo culamada marka fahamkooda waa kaas ninkii marka masaa-ishaana marka waa masaa'il fiqi ku tacalluqda caqaa'idkana waa soo gelayaanoo tarku اlqitaali fi اlfitna min usuuli ahliلsunnati waاljamaca laakiin horta fidnaha kuu suuraysnaato haddaysan fidno kuu suuraysnaynoo waxaad wadaad ka maqashay un danniga aa u wanaajinaysidba aad isleedahay waaba taasba waa wareer ninkii marka taxqiiq inuu kuu keeno marka annaga intaanan culammada ka aragnay wa kaas ayb xadiidkan marka abudar sida loo fahmaayaa meeshaas marka la gelisay qurdubi baana marka xadiidkan laftirkiisa fahamkiisuuna ku keenay ayb qaala abu daawuud lam yadkur almushacaث hada اxadiiث mahe fي hada اlxadiiثi غayru xamaad bni zayd qaala xadaثna mxamed bn yaxya bni faris qaala xadaثna cafaan bnu muslim huwa safaan qaala xadaثna cabdاlwaaxid bni ziyaad qaala xadaثna caaصim اlأxwal can abi kabshata qaal samictu abaa muusa yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam ina bayna aydiikum hortiinna fitanan ayaa ah ka qiطaci اleyli اlmudlim yusbixu الrajulu fiiha muؤminan wayumsii kaafiran wayumsii muؤminan wayusbixu kaafiran alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im wاlqaa'imu fiiha khayru min almaashi wاlmaashi fiiha khayru min الsaaci qaaluu famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa qaala kuunuu axlaasa buyuutikum guryihiinna maryaha iyo dharka yaalle kabdahaasoo kale noqda guryaha laazima guryaha isku dhajiya qaala xadaanaa ibraahimu bnu اlxasan almisiisiyu qaala xadaanaa xajaajun yacni bna muxamed qaala akhbarana leytu bnu sacad qaala xadaanii mucaawiyatu bnu saalix ana cabdaraxmaani bna jubayrin xadaahu can abiihi can ilmiqdaad bni اlaswad qaala waxa uu yidhi aymullaahi dhaar alle eh laqad samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo ina saciida laman junniba alfitan ina saciida qofka liibaanay laman weeyaan qof junniba laga dheereeyey alfitana junniba laga dheereeyey huwa isaga alfitana fidnooyinka laga dheereeyey ina saciida laman junniba alfitan ina saciida laman junniba alfitan iyo walaman qof ayaa liibaanay ibtuliya fitnadii lagu imtixaanay fa sabara laakiin sabray fawaahan ay cajaban aan lahu ninkaa u sugnaaday la yaab buu kaa leeyahay nin inta fidno lagu imtixaanay ilaahay towfiiq waafajiyo sabrayna fawaahan lahu cajaban lahu wabilahi towfiiq sal sal ala